بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركii sideedaad min kitaabi safiinaة النajاة فصl shuruudu salaati salaada shuruudeedu hamaaniyatun sideed weeyaan salaadu waa shuruud bay leedahay shuruuddaas waa sideed dahaara kan u horeeya dahaaratu lxadathayni labadii xadadka dahaaro qabkooda wey labada xadad xadadka yar iyo kan weyn ka dahaaro qabkooda wey laga daahiriya waa dahaaratu dahaaro qab weeye can inajaasati najaasa xaggeed daahir laga yahay fi thawbi marada dhexdeeda daahir looga yahay iyo walbadani jirka iyo walmakaani makaanka waa in najaasada daahir laga yahay xagga marada lagu tukanayo xagga qofka jirkiisa iyo makaanka uu ku tukanayo saddexdu wa satrulcawrati cawrada asturideeda wey qofkaa tukanaya cawradiisu intay ahayd waa inay asturanta shardi taasa waxaa kaloo salaada shuruudeeda ka mid ah waistiqbaalu lqiblati qiblada qaabilideeda salaada hadduu tukanayo waa inuu qiblada inuu qaabilo wey wa dukhuulu lwaqti waqtiga soo gelidiisaa shardiya marka salaad la tukanayo waa in waqtigeedii soo galay aan laga hor tukan waqtiguna bixin waalcilmu waa shardiya ku cilmi lahaan bifardiyatihaa salaada faralnimadeeda inuu qofku cilmi u leeyahay inay faral ku tahay waa inuu og yahay waalaa yactaqida waa inuusan u caqiideyn fardan farad oo min furuudihaa salaada faralyaalkeeda ka mid ah sunnatan sunno waa inuusan u caqiideyn u aaminin u haysan faral faralyaalka salaada ka mid ah waa inuusan u haysan inuu sunno yahay waijtinaabu lmubdilaati kan sideedaad u dambeeya wey waxyaalaha mubdilaadka ay salaada buriyana waa inuu ka dheeraado waijtinaabulmubdilaati mubdilaadka ka dheeraanshahood waxa salaada buriya waa inuu ka dheeraado wey haddaba fiiri fasalkan markaa dhex gasho shuruud baa laga hadlayaa shuruud maxaa la yidhaahdaa shardi maxaa la dhahaa waxaan shaygan asixidiisu ku taagan tahay shardigu salaaddii ka mid maaha ee waa salaaddii baan jiraynin haddaan la helinin shaygan shardigan ama shuruuddan haddaan la helin shardiga koowaad waa dahaarat lxadahayn qofka musaliga ee tukanaya labada xadadba waa inuu daahir ka yahay labadaas xadadkii asqarka ahaa iyo xadadkii akbarka ahaa oo weynaa labadaba waa inuu daahir ka yahay waaya oo muxuu iskaga dahiray ama biyo isticmaalay ama boor buu isticmaalo waa booreystay shuruuddii markii la helo kaasi waa waa sidaas wey qofkii iska tukada dahaaro la-aan isagoo muxdith ah isagoo og oo kas ay ka tahay wax ka jiraa wuxuu tukaday ma jiraan dembi weynna waa dembaabay ilaa wuu caycayaarayaa qofkaasi salaaddiiba ku caycayaaraya haddouba jees jees iyo fududaysi iyo kibir ka tahayna diinta u fududaysanaya arrinkaasna waa ku gaaloobaya diintauba kaga baxaya waayo haddou halmaansanaa oo iska tukaday mana dahaaro qabin waxa weeyaan qasadkaas uu salaad u qasday buu ajar ku leeyahay laakiin salaaddii waa laga rabaa hadhowti taasina wata qasadkuu markii hore u qasday buu ajar ka helayaa laakiin salaaddii wuu soo celinaya inkastoo adkaarta iyo waxyaalaha salaada ku dhex jiro adkaarta aysan dahaaro shardi ahayn iyo qira hadduu akriyo usan junub ahayn iyo ajar laga helo waxaa jira qof biyana waayey boorna waayey faaqidu dahuureyn baa la yidhahda labadii lagu dahaaro qaadan jiray buu waay kaas waa tukanaya xurmatan lil waqti waqtiga xurmo la xurmaynayo waa calayhil icaada hadhowna waa inuu soo celiyo waa inuu hadhow soo celiyo wey ayb xurmat lwaqti maxaa looga jeedaa dee qof caqli leh oo waqtigii u soo galay oo aan tukan taakhiir iyo wax la midana niyeysan lama ogolo shardiga labaad najaaso waa inuu daahir ka yahay maradiis maradou qabo miduu ku xambaarsan yahay miduu ku dul tukanayo oo hiyaabaka fadahirsoo laynama dhihin ilaahay ma dhihin waay badankiisa waa inuu daahir yahay timihiisa iyo jirkiisa iyo xataa sankiisa iyo afkiisa iyo indhihiisa iyo meelahaas hadii najaasa jira waa inuu iska dahiro wey taasina wataa makaanku waa meesha uu ku tukanayo oo markuu tukanayo uu taataabanayo lugaha meeshuu ku hayo gacnaha meeshuu saarayo iyo wixii la mida shay najaasaa qof dacalkiisa haya xarig buu maalan halkan ku haya xariggu dhinaca waa ka daahir dhinaca kale najaasu kaga xiran yahay salaadii uma asaxayso uma asaxayso ama garabkaa shay ka saaran yahay najaasoah hadduu lugta ku hayo oo shayna ka xigo dhib ma leh halkan oo najaasa taallo sijaa sijaayadiiba dul saarto taa dhib ma laha shay najaasa hadduu kor hayo ama ilmo aan daahir ahayn ama ilmaha xafa wa caleyhi xafaadatun xafaayad buu qabaa xafaayaddiina najaasay leedahay waa la hubaa inay najaaso leedahay markaas markaasuu xambaarsan yahi najaasuu xambaarsan yahi nebigu ilmahu qaadaya ilmo daahir u ahaa calay sala slam markuu salaada tukanay waaye waxaa lagu leeyahay qofku hadduu salaad tukado isagoo maradu najaaso tahay ama meeshuu taagan yahay ama jirkiisa isagoo halmaansan ama aan cilmi u lahayn hadhow ogaado salaaddii dhexdeedii salaaddan waa iskaga tegaya oo soo dahara qaadanaya salaad cusub buu bilaabaya marka salaaddii intuu ka baxay kabacdi hadduu ogaadana waa soo celinaya inta dahaaro qaato waa masaa'il tiro badane intaas aan kaga kaaftoona halkaa hadduu qofku arko qof tukanayo oo najaasa saaran tahay inuu u sheegaa waajib ku ah waryaraad ruuxaan iska tuur najaasa meeshaan ka muuqato waa min baabi alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar qofkaa wanaagga la amraya waaya mare najaasaa keliya hadduu hayso iska iska tuuraya mare kale hadduusan haysan xataa isagoo qaawan buu tukanaya salaadana soo celin maya hadhowti lanna salaad isagoo qaawano qofku tukaday faralkii waa kaga dhacaya soo celinna laguma leh salaad najaaso maceeda uu tukado mare najaasaana faralkii ku dhici maayo salaaddiina hadhow waa soo celinaya marka midda faralku ku dhacayu la imaanaya waxaana iska tuur meel cidla inta isaaga ha tukado duusan kolley dhar kala hays hadhowta horeha kasii gashado kuwa waxaa ka mid a cawrada in la asturo wax kastoo in la fiiriya ay xaaraan tahay ama in la asturo ay waajib tahay weeye cawradu markaad salaad ku jirid iyo markaadan ku jirinba qofku cawradiisa inuu asturto waa waajib salaadda keliya maaha waaya qofkoo tukanaya haddii cawradiisu muuqatoo faydanto dabayl iyo wax ku yimidba ma ansaxayso duusan deg deg u qaban waxaa ka mid a hadda dadka maryaha ku tukanaya markay rukuucaan ama sujuudaan surweeladan funaanadii ka bidayso iyo shaatigii oo qofka dhabarkiisa muuqanayo markay rukuucaan ama sujuudaan baa halkaa iyo waxaa muuqanaya dhabarkii iyo miskihii iyo waxaas ama waxa taa lama ogola waxba kama jiraan laa salaad salaad maaha waaya laiska ilaaliyo waa arrin hadda soo badatay wey waxa qofka awal ciriiri ku abay dadku gadanayaan oo markaasay hadhowti markay saa isku qofku isku kala bixiyo saa u sujuudo ama saa u rukuuco ba ay soo siimayaan ayb maryaha sawirada foosha xun le iyo kuwa farta balaayadaa ku qoran tahay iyo waxaasna ma fiicna maradan laysku asturayaa waa inay qofka midabkiisa qaranayso haddii marada shishadeeda kaaga muuqanayso qofka inuu guduudan yahay ama cad yahay ama madow yahay lama rabo maradaas ayib qofka xijmigiisii haddii jirkiisii buurbuurkiisii iyo waxaa muuqanayaan waa karaahiya laakiin salaadiisa waa u jidha asurku marka waa masalo muhiim oo weyn weeyaan dharka wuxuu ku tukanayaa muslimiinta caadadooda ku da- ku dareedhaye duuna tashabuhi bilkufaari dharka gaalada la isku ekeysiinayo oo qaabkooda oo kale ah lama rabo mara xariiraya ninku isticmaali maayo ilaa haddaba looma ogole laba mare inuu qofku ku tukadaa fiican haddoo waayo hal mar keliya haysana dee waa inuu dhanka hoose ka ka xirto guntada wey shuruudda waxaa ka mid a qiblada inuu qaabilo hadduu ag joogo waa inuu qiblada caynteeda qaabilo yaqiinan hadduu ka fog yahayna waxa weeyaan dannan waa malihiisa isleeyahay shaaficiyadu waxay u badan yihiin waa in ay sidaa tahay inta badan jihada inaan la qaabilin ay cayntii la qaabilo waxa weeyaan dannan fi lbucdi wa yaqiinan fi lqurbi markuu ag joogo waa inuu hubo inuu kacbadii u jeedo markii kalena waa inuu u malaynayo marmar waxaa jira qofka salaadda inuusan qiblada qaabilin laga daayado dagaal xalaala hadduu ku jiro dee salaadda marka kayfiyadii hadba ku- ay ugu timaadaba u tukanayaa ama hadda wu- cid baa soo weeradhay tuug iyo balaayaa soo weeradhay maalkiisii ama cirdigiisii ama naftiisi ama bahal ama dab baa ku yimid ama cadow ama daad marka qaabku meel allaal meesha usoo ordaya u tukanaya salaada sunnahan iyada waxa weeyaan waa la mid oo safaru ku tukanaya isagoo musaafura iyana waa la mid shuruuddu marka shuruudahaas baa ka mid eh waxaa soo raacdaa alaxdaaثu matniga imow alaxdaaثu xadaثyaalku ihnaani waa laba qayboodoo xadaثyaalku waa labo asqaru mid yar iyo wa akbaru mid weyn xadaث oo qofkii wixii dahaarada ka buriyey waa mid yar iyo mid weyn alasqaru falasqaru midka yar maa weeyaan awjaba waajibiye alwuduu'a weesada qofka wixii weese inuu weesayso ku waajibiye waa xadaث yar wixii weese buriyey waa xadaث yar qofka moo dahaaro qaba wey weesadiisi waa jaban tahay wey wixii weese buriya oo markaa weesada waajibiya waa xadadka yar wal akbaru midka xadadka weynna maa weeyaan awjabal qusla mayri waajibiya wixii qofka hadday ka yimaadaan qubays laga rabo sida janaabada iyo wixii la midana waa xadadka weyn marka labadaasba waa inuu daahir ka yahay markuu salaada tukanayo alcawraatu cawrooyinku arbacun afar wey soo lama dhihin satrul cawrat shardigaasa xoogaa la dabagelaya cawrada casurudeeda cawratu rajuli ninka cawradiisu mudlaqan kala qaadid la-aanba mar kastaba mudlaqan waa maxay laaxiq iyo saabiq mid baa fasiree dhahaan mudlaqan waxa weeye ama salaad ha ku jiro ama yuusan ku jirin ninka cawradiisu iyo walamati wa cawratu lamati addoonta gabadha addoonta cawradeedu oo laakiin fi salaati salaad ku jidha markay salaad tukanayso labada cawradood maa beyna surati xudunta iyo warugbati lowyaha waxa udhexeeya wey xudunta iyo lowyihiina waa lagu darayaayo waa maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun waajibkii wuxuusan dhammaystirmayn ilaa isaga in lagu daro mooyaane waajibkay soo gelayaan lowyihii marka ku dar weeye xuduntiina ku dar ninka cawradiisu iyo gabadhaas cawradeedu intaa weeyaan mudlaqan salaada hadduu ku jiro iyo hadduu dabadda ka joogo maa beyna surati warugbati wey gabadha addoontaana waa lam intaas baa cawradoodii noqonaysa waxaa soo haray wa cawratu lxurati gabadha xurada cawradeedu fi salaati salaad dhexdeed markay ku jidho ugu cawro ah jamiicu badanihaa jirkeeda dhammaanti wey safiinaha ugu gaaban baa qoraya jirkeedoo dhan baa cawradeeda ah maa siwal wejhi wejiga wixii ka soo haray iyo walkafayni labada labada kaf kafayn maxaa soomaaliya lagu yihahdaa wel kafayn la- intaas hore oo gacanta calaacasha iyo intaas a kafdebna saas a- carabiya soomaaliga soomaaliga waa luqooyin badan oo laisku dhex daray weeye ya canqagu xaggaa lagu haalay dhankaas a intaan hore kala goyska halkaas kala baxa inta ka shayso faraha iyo calaacasha iyo intaas kafayn baa la yihahdaa calaacalaha inta ku hareereysan a canqagun xaggan lagu ka yimaada waxa weeyaan gabadhaas cawradeeduna waa sidaas waa gabarh xor ah oo salaad ku jidha wey timaheeda jirkeeda xataa lugta go- raysmagaadhada markay tukanayso waa inaysan muuqan taxta daqan lafgareedka hoostiisa halkan lafgareedka ka hooseysa waa in mara saa ugu tahay saa waa inay mara ugu tahay markay tukanayso waaye labadaa kaf xagga kore iyo xagga hoose waa la ogolyahay iyo wejiga waaye intaas baa loo ogolaado walaa yubdiina ziinatahuna ilaa maa dahara minha ibnu cabaas ku fasira intaas laakiin haddii rag ajnabiya meesha joogo xataa markaa kuwaasna cawray noqonaya waxaa afar ah wal wa cawratu lxurati gabadha xorada cawradeeda iyo wal amati addoon cinda alajaanibi rag ajnabiya markay la joogaan salaad maaha dad ajnabiya agtood gabar addoona iyo gabar xora jamiiculbadini waa jirkoo dhan wey jirkoodoo dhan weeye maxaa wejigii baa soo galay wa cinda maxaarimihimaa maxaarimtooda agteeda markay yihiin oo ay gabadhan addoontaa iyo xoradu ay la joogaan dad rag maxramkooda ah iyo wanisaa ay dumar dumar wanaagsan maa beyna surati warukbati xudunta iyo looyaha inta udhaxaysa wey masaladan kaleo muhiimkaa meesha laga sheegayo waxaa weeye hadday ajnabi la joogaan xorada iyo addoontu dadaan maxramnima ka dhaxayn weeye nasab iyo ridaac iyo xididnima midna waa jirkao dhan maca labadii kaf iyo wejigi wa cinda maxaarimimaa markay maxram maxraam maxaarimtooda agtooda yihiinna addoontay gabadha xorada ah oo maxaarimtu waa maxay rag maxrama iyo cinda nisaa dumar bay la joogaan aan gaala kaafiraad ahayn gaalaad ahayn gabdho gaalaa maaha ama gabdho faajiraad oo faasiqaada lama joogaan waa xuduntay looyahay inta udhaxaysa cala almuctamad fi lmadhab si madhabka muctamadka ama gabdho gaala hadday yihiin gabadha muslimadda ha iska asurba waxaa laga yaabaa dad faasiqiina inay kusoo tilmaamaan ama uga sheekeeyaan gabdho gaala iyo gabdho faasiqaad iyo waxaas ha- yaysan tusin jirkeeda faslun arkaanu salaati salaada arkaanteedu sabcata cashara toban iyo toddoba wey fasalkan arkaanbo ka hadlaya rugni baa la yidhaahdaa waa shayga salaada ka mida weeyaan shardigu waa wixii salaada intaan la gelin ka hor lagaa rabay inaa as- jirka asudhid qiblada qaabishid dahaaro qaadata salaada ka hor wey rukniguna salaadiiba weeyaan salaada shay ku dhex jira wey arkaanta salaada toddoba iyo toban buu yidhi kitaabka rawda la yihahdo ku raacaya kitaabka taxqiiq la yihahdo labadaba imaamu nawowi baa leh oo dumaaniinadii ayaa rugni laga tirinaya afartan meelood oo ay ku jidho rukuucda waa la xasilaa ictidaalka waa la xasilaa sujuudda iyo fadhiga udhexeeya labada sujuudood imaamu nawowi minhaajka markuu marayey isagoo raafici ku raacay kitaabkiisa muxarar wuxuu yidhi arkaantu waa saddex iyo toban dumaaniinadiibu wuxuu ka dhigay hay-a rugniga raacays oo aan rugni ahayn wa calaa haadaa akharu kutubi shaaficiyati shaaficiyada badankooda kutubtoodana midaan dambe ay ku dul socoto arkaantan badankeedu waxay ku soo arooreen xadiidkii almusiu salaati fii salaati ninkii salaadiisa xumeeyo nebigu lahaa ore tuka maadan tukane salaadda nebigu ku celcelinayay baa xad- badankeedu lagu sheegay bal haddaba fasalka horta carabka mari arkaanu salaati salaada arkaanteedu sabcata cashara toddobiyo toban wey alawal kan ugu horeeya anniyatu waa niyu athani mid kan labaadna waa salaada inaa niyeysatid kan labaadna takbiirat lxiraam weye xarmashada takbiirteed الثالث midka سdexaad القyaaم istaag weeye calى الqاadiri qofka awooda fi الfardi salaada faralka waa inuu istaag la yimaado الرaaبicu midka afraad qراءaة الfaatixati faatixada akrinteeda weeye الkhاamisu midka شhanaadna الرuكوuc ruكوuc weeye السaadiسu midka لixaadna الطmaaniinaةu ku xasilid weeye فiihi fi الrukuuci rukuuca dhexdiisa lagu xasilo yan qofka dhugdhug u tukanay rukuucda ku xasilaa la rabaa الsaabicu midka todobaadna alictidaalu rukuucdoo laga toosa weeye aلhaaminu midka sideedaadna adumaaniinatu ku xasilid weeyi fiihi fi lictidaali ka toosidda rukuucda samic allahu markuu yihi waa inuu ku xasilo ayb ataasicu midka sagaalaadna asujuudu sujuudid weeye maratayni laba kol laba jeer la sujuudo alcaashiru midka tobnaadna adumaaniinatu ku xasilid weeye fiihi fi sujuudi lagu xasilo alxaadi cashara kan koob iyo tobnaad aljuluusu fadhi weeye beyna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda waa inuu fadhiisto fadhi baa u dhexeeya ahaani cashara kan labayo tobnaad adumaaniinad ku xasilid weeye fiihi fadhigaa labada sujuudood udhexeeya fiihi filjuluus labada sujuudood dhexdooda hadduu inta sujuuda hore sujuuda isagoo aan si fiican u xasilin misna tii kale ku noqdo lama rabo ma jidho athaalid cashar kan saddexiyo tobnaad atashahudu alakhiiru ataxiyaadka dambe wey ataxiyaadka hore kuma jiro arkaanta ataxiyaadka dambe weeye kan ku jira الرaaبع caشhر kan afariyo tobnaad alqucuudu fadhi weeye fiihi fi التashahud الأkhiiri fiihi kasta midka ka horeeya o celi ataxiyaadka dambe dhexdiisa waa inuu fadhi la yimaado alkhaamis caشhar kan شhan iyo tobnaad aلsalaatu ku salid weeye calى الnabiyi nebi mxamed salى الlahu عalيه waslm fiihi dhexdiisa waay asaadis caشhar kan lix iyo tobnaad aلsalaamu salaam naqsi wey asaabic caشhar kan toddoba-iyo tobnaadna altartiibu kala tartiibin weeyaan sidaas in loo kala tartiibiyo weeyaan niyadaasa u horeyso oo salaadaan la niyeysan maba asaxayso allahu akbar markaad leedahay iyo niyadu waa inaa xiriirisid isku mar yihiin waayo niyadaasa laga maarmaan takbiirat lixraamnina waa inuu la yimaado markuu niyadii qalbiga ku qabto taasna waa lagama maarmaan qiyaam baa la rabaa istaag salaada faatixada markuu akrinayo istaag baa la rabaa hadousan karina waa fadhi hadousan karina waa jiif waay ajmacat اlummatu ummaddu waxay ku ijmaacday calaa wujuubi اlqiyaami istaagu inuu waajib yahay fi salaati اlmafruuda salaada la faral yeelay lilqaadiri caleyhi qofka awooda oo qof awoodo inuu istaag ku tukado oo kursi iska soo jiidanaya hadhowna intuu doono dariiqa nin la taagnaanaya markuu masaajidka soo galana kursi soo jiidanayo ku fariisanayo lama ogola ma jidho waay hadduu istaagi karo istaaggaa la raba inu ku akriya faatixada lugihiisa ku istaagaa la raba haddii ilaahay u abuuran mid soo qalloocan inuu yahay sidaa u yahayba dee u tukanaya hadduusan weynaan iyo xanuun darteed uu la kari waayey istaaga oo dhabarku soo gatay tabtii saas u istaagaya almaysuur laa yasqud bilmacsuur baa la qaacido shayga fududaadaa kuma dhaco shayga cuslaaday kaa kari weyday iska dah kan fududaaday baa lagaa rabaa kuu saalan taasina wata marka sidaasuu salaaddii u tukanayaa u wadayaa qofkaani arkaanteedi weeye waxaani faatixada in la akriyaa ka mid a faral iyo sunnaba faatixada lagu akrinaya salaad hoos loo akriya qirada iyo salaad lala jahra labadaba faatixada waa lagaa rabaa imaamka waa laga rabaa maamuumka waa laga rabaa qofka keligiisa waa laga rabaa haddaa faatixada korka ka haysa khayr akri haddii lagu marinayo oo qof baa ka daba qaadaysaa sidoo kale haddaa kitaab ka akriyaysid ama warqadaa kusoo qoratay intaa ka intaa ka xafidaysa iyadaa ka akriyaysa xataa hadduu u baahdo faynuusi iftiin iyo wixii la mida waa ha daarto waa laga maarmaan wixiisa inta isku qabsado iftiinadiisa in howlihiisa sidaa ha ku akriyo laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab salaadu ma jiro qof aan akrin faatixat اlkitaab bukhaari iyo muslim baa weriye faqra-u maa taysara min alqur'aan iyadaaba lagu fasira qur-aanka meesha ugu fudud waaba faatixada war waxaa idiin fudud akriya waaba faatixadaaba ugu saalan qur-aanka aymo kaloo meesha qur-aanka laga soo gaaraa la akrinaya qabana waa jira ragcad kastaa la akrinaya ragcad kasta waa la akrinaya qur-aanka intiisa oo kale oo dhan hadduu ragcad ku akriyo faatixadii ka tago waxaa la leeyahay faatixadii baa kaa maqan kaa dhici mayso faatixadiina wata faatixadu kaleya waxay ka dhacaysaa qofka masbuuqa imaamkii oo rukuucsan soo gaaray oo inta xirtay saa u rukuucay kaas faatixada imaamkii baa ka xambaaray qaybteed hadduu akriyo imaamku rukuucayna waa la mid intau awal gadaal ka yimid waaya faatixadiiba marka in badan kasii sheekaynayaa faatixadana saasaa loo akrinaya salaadda arkaanteeda waa la ilaalinaya arkaantaas haddii uu halleeyo kama jiraan wey dayib si saxay salaaddiisa kusoo baxaysaa markuu arkaanta ilaaliyo oo hagaajiyo sunayaal badanna salaadda waa leedo halka uu ka tirinayo ayib dumaaniinadu rukuucda in lagu xasilaa la rabaa ictidaalka in lagu xasilaa la rabaa fadhiga labada sujuudood udhexeeya in lagu xasilaa la rabaa waxaa la rabaa in lagu xasilo oo kala socmaan labada dhaqdhaqaaq ataxiyaadka dambe baa arkaanta ka mid a laba si baa loo akriyaa ataxiyaatu lmubaarakaatu asalawaatu ayibaatu ashana saa la iskugu wada qabto lilaahi السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله مسلم باوري رواية من عباس بليان روايات أتحيات كسو أروري وأدور وحاجرة انت أوير أتحياتك التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سأل الله آخر تحياتكينا والله إيمانية السلام عليكم تأركان تكملوا marka uu dhahayo kumtu isagoo halkaa u jeeda ha dhacdo assalaamu calaykum waraxmat ullah laakiin assalaamudi horeba hadduu xagga saa u fiirsho iyo xagga taa lama rabo miimka u dambeeya markuu dhacayo assalaamu calaykum waraxmat ullah waay iyo tan kalena waa sunni tan tan horea arkaanta ah akrinta la akrinaya weeye dhinac fiirintu waa sunni tartiibtaasna waa la rabaa sidaa in loo kala tartiibiyo faslun haadaa faasilun wey waxbuu kala saaraya kan ah anniyatu niyadu arkaanta maxaa ugu horeeyey alawalu anniyatu soo maha niyadii baa la qabanaya niyadu waa muhiim النyة نyadu ثaلaaثu daraجaaت waa saddex darajo saddex martabo wey bay maraysa in kaanat الصalaaةu salaadu hadday tahay fardan faral wajaba waxaa waajiba qasdulficli ficilka in loo qasdo inaad falaysid waxaan inaad samaynaysa inaad qalbiga ku qabatid koow wtacyiinu cayinid inuu cayino mid salaad baan tukanaya keliya maaha midda ay tahay ظuhr inay tahay waa inuu cayino qalbiga ku hayo labo wاlfardiyatu faralnimana waa inuu macnaha bayana waa waajib wlfardiya faralnimo inuu qalbiga ku hayo duhurka haddaan tukanaba ka soo qaad inuu duhur samaynayoba horta qalbiga ku qaban inuu salaada in samaynayo waa qasadka inuu cayino aysan casar iyo maqribi ahayna duhur tahay misna inuusan suno tukanayna faralnimo inay faral tahay taasi waa darajo waa salaadaha faralka ah wain kaanad hadday tahay salaadu naafilatan sunne mutlaqatan layska idlaaqay sunno la idlaaqay waa maxay sunno aan raatibo ahayne iska ajar gurubsi alla darti sunnaha balse ah oo xilliyadii loogu talagalay ama xilliyadii salaada aan la diiday aan ku aadayne xilliyadii la ogolaa la tukanayo taas wajaba waxaa mid baa ka boodomiyaa wain kaanad hadday tahay naafilatan sunne oo muaqatatan la waktiyeeyey sunno wakti leh sunno wakti leh ka raatibatin sida raatibada oo kale salaadaha sunnaha la socda salaadaha faralka raatibooyinka ah oo kale waa sunni laakiin waqti bay leedahay raatibadu aw amase daati sababin sabab midu saaxiiba weeye sabab salaad sabab keenay sabab baa keenay sabab waaye raatibo maahee sabab baa keenay sababku waa maxay ciiddii baa la joogaa ramadaanka waa salaatulciid ama ciidu ladxaa tii xajka waaye taas waxaa hadda aan miaalinayno waa waa waa muaqat wakti bay leedahay laakiin raatibo iska joogtaa maaha tii horena raatibo joogtaaba ahay tan sabab kale mihaalkeedu waxa weeyaan salaad sabab keenay wey roob doon qorax madoobaad dayax madoobaad iyo wixii la mid a taasaa mihaal u ah hadday sidaa tahay naafilatan mutlaqatan la iska idlaaqay wajaba waxaa waajiba a waa soo booda misna wain kaanad hadday tahay naafilatan sunno oo muaqatatan la waktiyeeyey ka raatibatin waa raatibo aw daati sababin sabab midu saaxiiba sida roob doon iyo qorax madoobaad iyo dayax madoobaad iyo wixii la mid a wajaba waxaa waajiba qasdulficli ficilka in loo qasto niyadda waa inuu waxaa waajib ku qabto in salaadan tukanayo iyo wa tacyiinu inuu cayino labada ciidood midda uu tukanaya tay tahay ama labada madoobaad qorax madoobaad tay tahay waa inuu qalbiga ku qabto wain kaana hadday tahay naafilatan sunno mutlaqatan layska idlaaqay wajaba waxaa waajiba qasdulficli ficilka keliya in loo qasto sunno iska mutlaq oo tukanaya alla dartii ajir gurubs salaad inuu gelayo unbu iska niyeysan ilaaq waaye ficil inuu samaynaya salaadeed marka ficil buu qalbiga ku qabanaya waa maxay macnaheedu maxay ka dhiganta alficilu ficilku khasabka qalbiga in lagu qabto usalii oo kale wey qalbiga wax uu ku qabanayo waan tukan weeye waan tukan afka hadduu kaga dhahayana waa un sidoo kale laakiin qalbiga marka uu ku qabanayo waxa la rabo ficilkan lagu leeyahay qalbiga ku qabo la qalbi ku qabashadaa waajiba afka dhihidaani waajib maaha waynu soo sharaxnay masalada ficilkaas u qasdidiisu wuxuu ka cabiran yahay usallii waan tukan oo kale wa tacyiinu cayinidda hebelka ay tahay salaadu sheegna waxay ka dhigan tahay duhran ow casr qalbiga ku qabo duhr hadday tahay casr hadday tahay maqrib hadday tahay waaye walfardiyatu faralnimaduna dee waa fardan weeyaan markaa faralnimaduna waa fardan iyo wixii la mida intaas inuu qalbiga ku qabtaa laga maarmaana afka dhihidduna waa inagii soo marnay oo sunno madhabku uu qabo imaam shaafici baa qoray masalada kitaabkiisoo ku qora waaye taasina sidaa weeye marka waxaanaan samaynayaa waxay ka dhigan tahay waan soomaya haddaa leedaha asuumu waan soomi baa baa qadaran ay ka dhiganta waan tukanna ereyga laga cabirayo salli oo kale ka dhiganta salaada magacow marka lagu leeyahay cayin heblaayaday tahayna tay tahay inaad sheegtid weeye oo qalbigaada ay ku jirho khasab faralnimaduna waa fardan iyo wixii la mid a marka wuxuu yidhi wlfar biqowlik alficlu macnaahu an an taquula biqalbika u yidhi sharaxaani qalbigaada waa inaa ka dhahdid kaaga jidho usalli wa tacyiinuyuna inaad salaadaha kale socdid weeye duhur iyo casar iyo wixii la mid ah faralnimaduna waa far taasina intaa weeyaan qaabkaas buu ula imaanaya kuwan kale oo salaada muaqadka ee waktiga leh ama sababka u saaxiibka ah dee sunatulciid buu niyeysanayaa ciidulfidri ama sunat aduhri oo hadday tii ka horeysay tahay qabliyada ahayd ama hadday tahay bacdiyo taa waa inuu qalbiga ka niyeyso waaye waka iyo hadduu afkii ku daraya labadaba darsigeenu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab